bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana siddeed iyo labaatanka bisha agas sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka redio horreer oo dhan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxay sheegtay in mushaar kordhin loo sameeyey ciidamada qalabka sida ee dalka warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha reediyo wareer maxamed nuur amiin wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in ay hirgelisay mushaar kordhin ay dhowaan ansixiyeen golaha baarlamaanka soomaaliya taasoona wasaaradda ay ku tilmaamtay mid sare loogu qaadayo hamiga iyo higsiga ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ay ku doonayaan in ay nabadgelyadii iyo kala dambayntii dalka soomaaliya u laha dib ay u soo celiyaan wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya cabdixakiin maxamuud xaaji fiqi ayaa shaaca ka qaaday in mushaar kordhintaasi ay muujinayso ahmiyadda dowladda federaalk ee soomaaliya ay siinayso dhismaha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed gaar ahaan kuwa xooga dalka dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka go-an in ay ciidamada ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed ay siiso muhiimada ugu weyn ay leeyihiin muhiimadda ay leeyihiin inay siiso gaar ahaan waxaa dowladda ka go-an in xuquuqda ay wadanka ku leeyihiin ay meel u dhigto ay meel mariso oo ah xagga mushaarooyinka oo runtii dowladda hadda ay u kordhisay boqol kiiba boqol oo mushaarkii ay horey u qaadan jireen waxaa kaloo dowladda ay u kordhisay lacagtii raashin ahaanta ay u qaadan jireen oo ayadana boqol kiiba boqol loo kordhiyay runtii sidaad ka warqabto bilooyinkii ugu dambeeyey hadda dhowrkii bilood oo aan soo dhaafnay waxay qaateen ciidamada si joogta ay u qaateen mushaarooyinkooda iyo maaragtay xuquuqaha ay leeyihiin iyo iyo iyo xagga raashinka intabana taasina waxay ka tarjumaysaa siyaasadda dowla dowladda federaalka oo ah in ciidamada la siiyo ahmiyadda ay leeyihiin in ciidamada dib u dhis lagu sameeyo in ciidamada moralkooda iyo maaragtay iyo niyaddooda kor loo qaado si ay howlgallada ay kula jiraan argagixisada caalamiga ah iyo al-shabaab ay maaragtay guulo kama dambaysa ay uga keenaan waxayna runtii waan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed guud ahaan sidii ay runtii ugu soo dulqaateen wadaninimada iyo daacadnimada lahayd duruufihii adkaa ee ay runtii kusoo howlgaleen oo ay waajibaadkooda ku gudanayeen arrinta uu ka dhawaajiyey wasiirka gaashaandhigga ee dowladda soomaaliya ayaa haddii ay dhowowdo waxay noqon kartaa mid dhabaha u xaaraysa in dalka soomaaliya lagu soo celiyo sidii uu ahaa lagana hor qaado dhibaatooyinka badan ee hortaagan ee ay sababeen maleeshiyaadka iyo sidoo kale kooxaha diidan siyaasadda iyo hargelinta dowladnimo ee dalka soomaaliya kadib laba-iyo labaatan sano uu dalkani kusoo jiray kumeelgaaro iyo sidoo kale xilliyo ay ka arriminayeen hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo diimeedyo magacyo kala duwan hugsan kuwaasi oo dhibaatooyin badani u horseeday shacabka soomaaliyeed maxamed nuur wardhey redio muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiana waxay sheegayaan in heshiis horraac ah ay wada gaareen mas-uuliyiintii ka socday dowladda federaalk ee soomaaliya ee maamulka jubbaland ee axmed madoobe iyadoona labada wafuud ay ka wada hadlayeen xalinta khilaafaadka kismaayo jubbooyinka iyo maamulka la magacbaxa jubbaland iyadoona qodobo la sheegay in halkaasi lagu gaaray mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda itoobiya ayaa waxa uu sheegay in dhowaan la saxiixayo qodobadii lagu heshiiyey islamarkaana warbaahinta loo soo bandhigi doono laakiin waxa uu guulku tilmaamay in dowladda federaalka mas-uuliyiintii ka socday iyo weliba wafdigii kale ee iyana kismaayo ka tegay axmed madoobe uu hogaaminaya iyana heshiis ay gaareen arrimo dhowra ayaa laga wada hadlaya oo ku aadan magaca maamulka jubbaland oo la isku haystay iyadoona dowladda federaalk ay dalbatay in laga tago sidoo kale maamulka dekedda iyo weliba sidoo kale garoonka diyaaradaha kismaayo ayaa iyana qayb ka ahaa wadahadalada sidii loo qaramayn lahaa ciidamada jubbooyinka ku sugan oo dowladda federaalk ay u maamuli lahayd iyo weliba fikirka sheekh axmed madoobe iyo wafdigii uu hogaaminaya ayaa iyana qayb ka ahaa waxaa inta badan laga wada hadlaya xasilinta iyo weliba horumar laga gaaro dhibaatooyinka ka jira jubbooyinka maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa waxa uu dowladda federaalk ee soomaaliya ugu baaqay in ay si gooniya u eegto wadahadalada ay la yeelanayso dhinacyada siyaasadda ee kasoo horjeeda iyo weliba maamulada iyana dalka ka jira warbixintan maxamed nuur amiin ayaa mar kale eegaya cabdisamad nuur guuleed madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug isteed ayaa waxa uu dowladda federaalka ee soomaaliya kula taliyey in lasoo gebagabeeyo khilaafaadyada kala dhexeeya maamul goboleedyada dalka soomaaliya cabdisamad ayaa sidoo kale waxa uu carabaabay in dowladda federaalka ee soomaaliya intii uu ku sugnaa magaalada muqdisho uu la yeeshay kulamo dhowra kuwaasi uu kala hadlayey xaaladaha deegaanada maamulkaasi galmudug khilaafaadyada ayaana waxay ahaayeen kuwo muddooyinkii ugu dambeeyey soo shaabaxayay kuwaasoo ka dhexeeyay dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar ee ka jira dalka soomaaliya sida puntland iyo somalilan iyo maamulka jubbaland ee u hogaamiyey axmed maxamed islaam axmed madoobe oo haatan wadahadaladooda ay ka soconayaan magaalada cadis ababa ee xarunta dalkaasi etoobiya puntland iyo dowladda khilaafkooda yarkaa soo kala dhex galay oo annaguna aanu leenahay khilaafkaasu in la dhameeyo aanu soo dhaweynayno dowladduna ay u badan tahay inay wada hadallo wado oo ay iska soo gabagabayn doonto sida somalilan iyo dowladda oo iyaguna kolley siyaasad ay ka leedahay dowladda federaalka iyo in soomaaliya amni loo helo waa qodobo muhiima qodobada laga hadlaya laakiin marka laga hadlahayo yaa in wax kale oo lagu dabaqo ayaan diidaynaa qodobadaas oo lagala shaqaynahayo dowladda lagana kabahayo waanu jeclaan lahayn in soomaaliyana guud ahaan waxaan leenahay waxaanu leenahay dowlad baa jirta dowladda jirta ha lala shaqeeyo khilaafna waa wixiina soo daasayey amnigana ha lagala shaqeeyo horumarkaana ha lagala shaqeeyo ayaanu leenahay dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi galmudug ayaa waxa uu carabaabay in ay jiraan caafimaad darro ka taagan deegaanada uu maamulo maamulka galmudug kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyena laga deyrinayay xaaladda caafimaad ee dadka deegaanada qaar waxa uuna carabaabay in muddooyinkii ugu dambeeyey sidoo kale ay soo xoogaysanayeen cudurrada shuban biyoodka kaasi oo si aad ah ugu dilaacay qaybo ka mid ah deegaanada uu maamulo maamulkooda ilaa hadda ilaa hadda saddex kiis baa dhacay intiina lasoo gaarsiiyey marka dadkiina carruurtiina waa sumahayaan meel la geeye male tiirka arrimahaas baa ugu muhiimsanaa madaxweynahan rabnaa inaan kala hadalno iyo wasaaradaho dhan inkastoo ay maqan tahay wasaaraddii qaabilsanayd haddana iyada lafteeda agaasimahaya ayaan rabnaa inaan u sheegno in aanu xaalada degdega degtaa wixiina lakaga qaban karna lakaga qabto wasiirka waxaan kaloo kala hadalnay arrimaha amniga iyo sidii loo wada shaqayn lahaa hadda kadib iyo haddana wada shaqayn toosa ayaanu leenahay dowladda marka arrimahaas baanu u nimid welina hadda ayay bilo noo tahay waxaanu rabnaa haddii ilaahaydmo si ugu dhaqsiya baanu wiilkaan aan soo gebagabay hadalka madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo maamul goboleedyada qaar ee dalka soomaaliya ay kalsoonidii kala laabteen sida ay sheegeen dowladda federaalk ee soomaaliya sida maamul goboleedka puntland kaasi oo hore u sheegay in xiriirkii uu u jaray dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa wadahadallo weli ay u soconayaan maamul goboleedka somalilan iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ayna haatan magaalada adis ababa ka soconaya wadahadal isugu soo dhoweynayo jubbaland oo dhowaan looga dhawaaqay magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi jubbada hoose iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo inta badan qodobadii laga wada hadlayay haatan ay u muuqdaan kuwo xal laga gaaray marka laga reebo dhowr qodob oo ay weli isku hayaan labada dhinac maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa muujiyey suuragalnimada in jawaab laga bixiyo ficilkii dowladda syriya lagu eedeeyey ee ahaa adeegsiga hubkiimika iyadoona hadalkan uu imaanayo iyadoo xogayaha gaashaandhigga maraykanka uu isna caddeeyey inay diyaar u yihiin tillaabo milatari oo ay ka qaadaan dalka syriya afhayeenka aqalka cad ee maraykanka jey carney ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne obama uu kala hadlayo koongareeska maraykanka iyo guddiga ammaanka qaranka suuragalnimada in weerarada lagu qaado dalka syriya maraykanka ayaa waxay sheegeen in aysan shaki ku jirin hobka kiimikada ee loo adeegsaday dalka syriya in dhibaatooyin badan ay sababayaan faransiiska iyo weliba ingiriiska ayaa iyana maraykanka kula soo biiray hanjabaada ku aadan in weerarada lagu qaado dalka syriya warkii oo aad kala socoteen idaacadda wardheer ee khiyaartana dhegaysanaysaa xilligan waa nagayntaa waana inoo mar kale haddii aad laydmo inta ka horreysaa soomaalahay nabad iyo nolol ammaan allah